aada iyo aad bay ay aynoo dhibaysa annagoo shaqada ayna gudanayna in lagula xadgudbo oo dhibaato noocaas oo kale ah ay u dhacdo waxa ujeedada ugu weyn oo xildhibaanada loo beegsanayo waxa weeye inay xildhibaanada ay yihiin tiirkii ay ku taagnayd dowladnimada soomaaliya marka qolo qolooyinka cadowga waxay doonayaan inay tiirkaa asaga haddii ay u suurtagelaysaba ay gooyaan daahir waxaad iiga warantaa way dhici jirtay in xildhibaanada shirqool loo dhigo in gaari miino loogu xiro in weerar ismiidaamin waxyaabahaas oo dhan way dhici jireen laakiin tii shalay dhacda waxay ahayd nooc cusub oo weerara oo xildhibaanada lagu soo beegsanayo oo waxaa la sheegayaa in gaarigii xildhibaanka gaari kale lagu eryaday markii dambena gaarigiisii lagu horgooyey oo sidaasi ay ku dhacday markaad fiiriso marka dhaqdhaqaaqiini magaalada iyo duulaankan cusub ee hadda adinka idinku wajahan maxaa qorshaha idinkaga degsan marka annaga qorshaha nooga degsan waa qorshaha allah allah subxaanahu watacaala ayaan annaga magantiisa aan aan ku jirnaa isaga ayaa badbaadadayna iyo iyo dhibaatadayna intaba asagaan kafaalo saaran laakiin muhiim waxaa ah waxa ummadda soomaaliyeed ugu dagsan dowladda soomaaliyeed siday ku badbaadin lahayd in aan aan wajahno oon aan su-aashaan sidaa u dhigo waxa weeyaan maxamed axamuud xayd iyo xildhibaanadii kale ee la saaray iyo shaqaalihii baarlamaanka qaar kamida oo dhaawac hadda eba waxaan aaminsanahay in tacaddi iyo gaabis ku yimid dhinaca xakuumadda xaggeeda ay dhibaatadaas u dhacday caashucuud beryahan oo dhan waxaa socotay siyaasad aada u qallafsan oo ay baarlamaankii xubnihii baarlamaankii ay isku diidan yihiin sida ay wax u wadaan madaxda sare ee maamul u samaynta kalsooni darro weynaa shacabkii soo kala dhex gashay shacabkii markii kalsooni darre ay dhex timaadana waad ogtihiin cadowga waxa ay ka faa'iidaystaan qaybsanaanta shacabka waayo waayo waxaan uleeyahay jenaraal xeyd allah u naxariistee shalay meesha lagu dilay waxa weye waa xamar weyne xamar weynena hadda xilligan la joogo meelaha ugu camiran waayo oo ugu shacbiyad badan ilaa iyo hadda shaksi information bixiye ama yiri baabuurka noocaas waayo ama markii la qabanayo usoo gurmaday ama iyagaan baabuurkoodi darawalkii on caaqab qabiyaa baabuurkooda meesha kasoo kaxay xataa maxaa kugu dhacay dadtiri ma laha waxyaabaha noocaas oo kale waa waxyaabaha ay dareemayaan xildhibaanada oo calool xumo keeni karta waxaad ka warantaa marka daahir adoo raali in shacabkii soomaaliyeed inay maaka taagan yihiin daahir waxaad iiga warantaa marka adiga waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga tahay sida la sheegayana allahu naxariistee xeyd waxaa la socda baa layidhi hal qof oo ilaalo ah markaad fiiriso magaalada aad dhex joogtaan ee sharci dejiyaasha aad ka tihiin iyo xaaladda idinku xeeran markaad fiirisaan hal qof oo qori wata ama hubaysan ma tahay qofkii lagu aamini lahaa in uu mudano baarlamaan ameenkiisi ilaaliyo caashucuud waad mahadsan tahay waxa weeye annaga qorsha ayaan u samaynay baarlamaanka guddiga amniga baarlamaanka qorsha ayaan samaynay laba guddi guddiga difaaca iyo guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka intaan uusa tagnay oo aan ka arinsanay arrimihi amniga ayaan qorshe usoo dejinay qorshahaan usoo dejinay waxaa kamid ahaa in xildhibaan kasta la siiya laba askari haddii askarta dawladda ay ku xirtahay asaga uu qorto laakiin laga bixiyaa hubkii laba qori iyo bastoolad oo xildhibaanka inuu la siiyo islamarkaasna labada askari miisaaniyadooda laga kaalmeeyo oo laga bixiyo arrintaas ayada ah xataa miisaaniyadda dawladda waa lagu daray in labada askari ee xildhibaanka la siiyo ilaa iyo hadda arrintaas iidaa waxay tafuli waysay dhinaca xukuumadda ay tafuli waysay hub ma haystaan xildhibaanadu oo lama ilaalo ilaalo looma sameyno oo ilaaladooda hub ma haystaan waxaad og tahay caasho ma ahaen xayd keligii laba xildhibaan ay ahayd almiiska waxay ahayd afar xildhibaan labadaas xildhibaan afar askari ay la socoto halnimaa la socday oo jenaraal xayd waardiye u ahay ninkiina markii ugu horreysay baa asigaa la dilay haddii maanta afar askari haysan lahaa cadowga alist wax unbaa laga dhaawici lahaa ama laga qaban lahaa ama la dili lahaa marka waxaadaas oo dhan waxa weeyaan gaabiska ay xukuumadda gaabinayso wasaaradda amniga wasiirkeedii waa la socotay waa tawisa casile afartan habeen baa kasoo wareegatay ilaa iyo hadda waxaa loo soo magacaabi lahay anigu ma garanayo xildhibaan jese waxaad iga warantaa dhowaan xukuumadda waxay ku dhawaaqday mashruuc la yidhaahdo nabad ku afur waxaana moodaa nabad ku afurtii in ay dadka u badashay cabsi ku afur marka aad fiiriso siday wax u dhacayaan adinka mashruucaasi nabad ku afur ilaa iyo hadda siduu idinkugu muuqdaa caasha waa fiican tahay nabad ku afur waxaa keenay madaxweynaha fikirka madaxweynuhu waa fikir saliima waa fikir fiican waa fikirkii mas-uuliyadda ay xambaarsan tahay la dhihi kara laakiin hirgelin buu u baahan yahay hirgelintiisi ayaa xukuumaddii ay abarkata hirgelin male nabad ku afur waxay usa bedashay cabsi ku afur sababtoo ah waxaa weeye haddii hadda adoo afuraayo aad maqashay saaxiibkaa la dilay ama ciidamaha meel hebel lagu laayay goorma adigana berito matalow nabad kusoo afuri doontaa ay taagantahay